mawdicihi allaa'iqi bih shayga meeshiisii ku habboonaa dhigid la dhigo meeshiisii ku habboonayd dhigiddiisa ayaa ha wadcu shayi fii hayri maxallihi laa'iqi bih shayga oo meeshiisii uu ku habboonaa meelaan ahayn la dhigo ayaa dulmiga la yidhahda qeexidii hore dulmigaaba lagu kala tegaysa sidaas daraaddeed adoo milkigaagii ku tasarufaya baad haddana daalib noqon kartaa tacriifka ahlusunna sooma oo maxaad noqon kartaa masalan xoolahagii aad ku soo dhididay ee ku sarrafaaday haddii aad qaad iyo sigaar gelisood isku gubto aalim martaa mise aalim ma tid aalim baa ta limaada liannaka wadacta shaya fii hayri maxallihi allaa'iqi bih walow kaana milkaka soo maarta laakiin haddii tacriifkii qolada aad ku socoto tidhaahdo dulmiga waxaa la yidhaahdaa altasarufu fii mulki milki lhayri bihayri idnihi qaadiyo sigaar haddaad isku gubto ma dulmigaa gashay ya agtooda waad ka saxsantaha dulmimaada gelin liannaka tasarafta fii milkika somal marka tacriifta horaaba lagu kala tegaya tacriifta ahlusunna waljamaca ayaana waxay tahay midda qur'aanka iyo sunnada ay ku tusayaan tan kale meeshay kala yimaadaan ayaga garanaya maana ayib liannahu amar iyo shanigu waxa weye ama liannahu alle laa yus'alu lama weydiiyo can ficlihi ficilkiisa rabbi lama weydiiyo subxaana wa tacala ficilkiisa lama weydiiyo ficilkiisa haddaan la weydiinana wuxuu doonuu samayn karaa buu ka wadaa laakiin waxaa la leeyahay ficilkiisa ka mid ma ahaba inuu mutiica uu cadaabo ilahay ficilkiisa ka mid maaha waana iska nasahay rabbi subxana wa tacala wax loo tiiriyana maba ahaba siduu qur-aanku sheegay hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslam cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul اlmualif raximah اllahu tacaala fain yusib fainahu min fadlihi wain yucadib fabimxdi cadlihi falam yajib calayhi ficlu اlaslaxi wala اsalaaxi wayxa man lam yuflixi intaynaan u gudbin darsigeena maanta darsigeenu inoo dambeeyey wajaaza lilmawla yucadibu alwara min gayri maa danbin walaa jurmin jara beydkaa markaan soo maraynay waxaan soo sheegnay inuu yahay hadalkaasi hadal baatil ah oosan waxba ka jirin oo waxaan nidhi alla subxaana wa tacaala inuu cid aan mudanin in la cadaabo oo sababtii lagu cadaabi lahaa aan la imaanin inuu iska cadaabayo ilaahay kamana suurowdo marka labaadna cadli ma ahe waa dulmi saasaan soo sheegay xadiid baa marka jira abu daawuud uu soo saaray min xadiidi ubay bni kacb sheekh albaniga caleyh raxmatullahi wuu saxiixinaya wuxuu nabigu yidhi sal lla lay wasalam ina allaha low cadaba ahla samaawaatihi wa ardihi lacadabahum wa huwa hayru daalimin lahum alla subxaana wa tacaala hadduu cadaabo khalqigiisa samaawaadkiiyo dhulalka ku nool hadduu cadaabo wuu cadaabi lahaa isaga oon dulmiyin yacni makhluuqa dhulka ku nool iyo kuwa samaawaadka ku noolba hadduu cadaabi lahaa cadaabiddaa uu cadaabayay dulmi ma noqotee cadaalad bay noqon lahayd xadiidkaa sidaasa ka muuqata ayib soo sheekha marka hadalkiisi ma taageerahay daahir sida ka muuqata sayn odhanaynaa haddii la yidhi hadalkii cumuumkiisa uu sheekhu meesha dhigay baatil weeyaano sax ma aha xadiidkan maxaa lagaga jawaabaya laba mid ka mida lagaga jawaabaya xadiiska waa mid weeye in la yidhaahdo ina allaha low cadaba ahla samaawaatihi ahlu samaawaadka iyo dhulka hadduu cadaabo sabab ay la yimaadeenna uu u cadaabo lacadabahum wahuwa hayru aalimin bihim hayru daalimin lahum hadduu cadaabo cadaabkana sababa iyagu galeenoo la yimaadeen uu u cadaabo oo macsiyo ay galeen iyo khalad ay galeen uu u cadaabi lahaa ilaahay subxaana wa tacala wuu cadaabi lahaa isagoon dulmiyin sidaasi waa mid oo waxay imaanaysaa yani cadaabidiisa waxay uun ku imaanaysaa sabab iyaga ka yimid iyo khalad iyaga ka dhacay waxaa kaleeto macno labaad ah in la yidhaahdo sideeda loo baayo waxaa la muujinayaa rabbi subxaanau wa tacaala ixsaankiisa iyo wanaagga uu u galay addoommadiisa haddii loo xisaabtami lagula xisaabtami lahaa acmaashay la yimaadeen kulligeed wax jiraba ma noqoteen macnaha dhaacaodiiy haddii la garab dhigo nicmooyinkii ilaahay u galay nicmooyinkaa dhammaysan laha sooma addoommadii marka ballaankay kusoo dhici lahay ayagoo waxba haysan sidaas daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala sabab uu ku jalleeyo oo janno ku gaadgeeyaba meesha ma taalo leanna xasanaadkay la yimaadeen iyo daacaadkay la yimaadeen waxaa dhammaystay ilaahay nicmooyinkuu u galay ee adduunka ku siiyey labadaa markii laysgarab dhigo ixsaanka ilaahay iyo daacadoodii yani ixsaanka ilaahay subxaana wa tacaala iyo nicmadu u galaa ka badan sooma marka waxay soo baxayaan ayagoo waxba la imaanin haddii labadaa laysu xisaabo laysgarab dhigo labada kafadood la saaro waxay soo baxayaan waxaan waxba la imaanin hadduu markaa rabbi sidaa ku cadaabo miyuu dulmi mayma dulmin alla subxana wa tacala saas macnahaasna waa macno isaguna sax noqon kara waxay la mid noqonaysaa marka xadiiska nebiga sal ly waslam lan yadkhula axadun bicamalihi aljanna ruuxna camalkiisa janno ku geli maayo jannada fadli ilahi baa lagu galaa camalkuna waa sabab camalka aad la timid laftiisa haddii wanaaggii laguu galay la garab dhigo camal janno ku geyn kara maaha marka lacadabahum wahuwa hayru daalimin lahum macnahaasaa lagu xambaarayaa waxay ku soconaysaa marka nusuustii kale ee qur-aanka ahayd ee rabbi subxaana wa tacala inuusan addoommadiisa dulmiyin iyo axaadiista ahayd ayuu marka xadiisku la mid noqonaya oo macnaha wax weeyaan la meel maraya ayib taa intaas shubada haddaan intaa kaga jawaabno waxaan iyadana ku noqonaynaa su-aashii gadaal ka imaan jirtay ahayd ama arrintaan ballan qaadnay kasbulashcari kasbulashcari maxaa la yidhahdaa ashaaciradu mas'alada afcaasha addoommada ma ilaahay baa abuuray ma iyagaa samaynaya sidii muctasilow tiri ma iyagaa abuuraya mas arrin u dhaxaysaa jirta arrintaasay ku wareereen ra'yi marka waxay ka leeyihiin taqriiban iyarku khaas ah ra'yigaasi waxay leeyihiin ayaga laftoodu ayaa wax isla meeldhigi waayo niqaash dheer iyo muran dheer iyo intay aad u yani masalada uga yani waxay uga hadleen bay waxba meel isla dhigi waayeen marka iyaga laftooda kama agtooda kama bisla ashaacirada a'immadooda mas'alada kasbul ashcari la yidhahda agtooda waxay isku waafaqsan yihin maa abu isxaaq ilisraa'iili baa maalan meel maray abubakr albaaqillaani baa meel maray waxaa maray isaguna macnaha wax wey dhinac kale ku dhuftay oo isaguna macnaha wax weeyaan ra'yi kaleeta kale abulmacaali aljuwayni somal abu xamid bin alghazali baa isaguna ra'yi kale laakiin jumhuurtoodu say u badan yihiin waxay leeyihiin sidanay qabaan waxay leeyihiin ina afcaala alcibaadi alikhtiyaariya waaqicatun biqudrati illahi waxdaha walaysa liqudratihim ay qudrat lcibaad wa walaysa liqudratihim ta'fiirun fiiha bal illaahu subxaana wa tacaala ajra caadatahu bian yuujada fi lcabdi qudratn bian yuujida fi lcabdi qudratan wakhtiyaaran faidaa lam yakun hunaaka maanicun awjada fiihi ficlahu almaqduura muqaarinan lahuma fayakuunu alficlu makhluuqan lilahi ibdaacan waixdaatan wamaqsuuban lilcabdi wاlmuraadu bikasbihi إiyaahu muqaaranatahu liqudratihi wairaadatihi min غayri an yakuna hunaaka minhu ta'hiiru aw madkhalu fii wujuudihi siwa kownuhu maxallan lahu khulaasada jumhuurtooda say u badan yihiin ay qabaan midaayadada muxuu macnuhu waxa wey waxay qabaan addoommada afcaashooda ikhtiyaariga ah ee khiyaarkooda ku dhacaysahay waxay ku dhacaysaa bay leeyihiin ilaahay qudradiisa qudrada ilaahay bay ku dhacaysaa afcaasha qudrada ilaahay oo keliya qudro addoon meesha kuma jirto waxay yidhaahdeen qudrada addoommadu wax saamayn ah kuma leh afcaasha ay samaynayaan addoommadu afcaashay samaynayaan qudradoodii iyo awooddoodu saamayn kuma leh addoommadu qudro way leeyihiin iraadana way leeyihiin laakiin qudradoodiiyo iraadadooda ay leeyihiin waxay samaynayaan raad kuma leh shaqana kuma leh waxay samaynaya yaa samaynaya ilaahay baa samaynaya qudro rabbi bay ku samaysanaysaa ilaahay baa toos u samaynaya leeyahay ayib marka addoonku waxay u sheegeen qudro iyo iraado rabbina waxay u sheegeen qudro iyo iraado laakiin afcaasha addoommada waxay yidhaahdeen waxay ku dhacaysaa biqudrati illaahi waxdaha ilaahay qudradiisa keliyay ku dhacaysa amaa qudrada addoommadu wax saamayna kuma leh waxay yidhahdeen bal illaahu subxaana wa tacaala ajra caadakum alla subxaana wa tacaala caadadiisa wuxuu ku dureeriyey in addoonka dhexdiisa laga helo qudro iyo ikhtiyaar awood iyo doorasho inuu wax dooran karo awood maleey ilaahay addoonka waa shi ayib qudradii iyo awooddii uu siiyey labadoodaasi addoonkay ku jiraan laakiin ma soo dhaafaan qudrada iyo awoodda ilaahay addoonka siiyey baa waxaa agtooda ka dhacaysa markii labadaa la helo ayaa meeshaa waxaa ku dhacaysa ilaahay ficilkii uu samaynayo oo ah isla markaa haddana ficilkii addoonka addoonku wuxuu samayn lahaa ilaahay baa samaynayo qudradiisay ku dhacaysa laakiin qudrada ilahay goormay ku dhacaysaa markii la helo booskay qudradaasi ku dhici lahayd oo ah addoonka qudradiisa iyo ikhtiyaarkiisa labadaa marka la helo labadaa jiwaarkooda iyo dariskooda ayuu ilaahay ficilkiisii samaynaya marka qudrada addoonku bimacnaa waa maxalkii ilaahay qudradiisu ku duroorsanaysa wey ficilkuna marka ka imaanaya saas wey macda maxal ahaan wey marka way un ku lamaanta laakiin taahiir male macnaha waxa weeye waa laba shay oo isku lamaan ha isku lamaanaadeene midbaa saamayn leh midka kalena wuun iskaga lamaan yahay mooye saamayn kuma leh waxa meesha ka soo fulaya qudrada ilaahay waa midda saamaynta leh addoommada afcaashoodana ay ka soo fulayso qudrada addoommadu way jirtaa laakiin waynu iskaga lamaan tahay oo ficilka wax saamayna kuma leh ilaahay baa caadadiisa ku dureeriyey maalan yani ruuxu markuu guursado oo xaaskiisa ay is arkaan soo ilaahay caado kama dhigin inuu ilmo ka dhasho addoonka awooddiisa iyo qudradiisa iyo ikhtiyaarkiisa markii la helo ayaa ilaahay wuxuu ku lamaanayaa ficilkiisii isagu uu samaynayo ee qudradiisa ku samaynaya laakiin qudrada addoonkiiyo isagu macnaha ikhtiyaarkiisu waa wax meesha uu iska yaallay wax waxa meesha ka soo fulaya saamaynaya shaqo kule maaha natiijadu maxay noqonaysaa marka adiga natiijada markaad usii fiirsato waxay noqonaysaa waxa addoonku samaynayo waa ficilkii ilaahay soo ma ficilkii ilaahay oo uu la xidhiidhsaday laakiin uusan waxba ku tarin waxaa la xidhiidhsaday addoonka doonidiisa qudradiisii ikhtiyaarkiisii baa la xidhiidhsaday lakiin waxba kuma tarin waa taan shalayta marka ku misaalinayno maalan yani nin xoog badan lilahi maal acla laakiin kutubtooda qaar ka mida ku miaaliya iyaga qaarkood baa ku miaaliya iyaga qaarkood ayaa ku miaaliya waxay ku miaaliyaan almuctamad fi usuul oo kaleeto sida macnaha ku taala waxay ku miaaliyaan laba ninoo midna xoog badan yahay midna uu tabriiriya midka xooga badan dhagax weyn baa meesha yaallo aad u xoog badan isagoo keligiiyo oonka kale u baahanin buu qaadi karaa kan laakiin tabarta yar hadduu keligii noqdo ma qaadi karo dhagaxa kan xooga badanse keligii isagaa buu qaadi karaa labadii nin baa dhagaxii isugu tegay way wada qaadeen dhagaxa xaqiiq ahaan yaa qaaday ya kan xooga badan baa qaaday kii xooga yaraa xooggiisiina wuun iskaga lamaanaa sooma wuun ku lamaanaa mooye wax saamayna meesha kuma lahayn soma laakiin xoog iyo qudro sooma lahayn haba tabar daraadeeso xoog iyo qudro ma lahayn xoog iyo qudro wuu lahaa laakiin xooggiisii iyo qudradiisii dhagaxan la qaaday waxba kuma lehee ninkii xoogga badnaa waa dhagaxa qaaday natiijadu maxay noqonaysaa natiijadu waxay noqonaysaa yani addoommada afcaashoodu ilaahay baa samaynaya ee iyagu shaqo kuma leh soo saas ma imaanayso madhabkaasi waa madhabnimo waa madabkii jabriyada soma waa ti shala idin lahaa luuq dheer unbay soo galeenoo way soo wareegeen mooye khulaasada madhabkoodu waa madhabka jabriyada wa taas natiijada halkaas u imaanaya saas daraadeed baa waxaa la yidhi kasbu alashcari laa xaqiiqata lahu baa la yidhi wax xaqiiqale maba ahaba qudro iyo awood ficilkii soo fulayeyba aan shaqada ku lahayn saamaynna ku lahayn waxbana aan ku biirinaynin ma xaqiiqo jirtaa ya wax jirta ma aha yani xaqiiqo jirta ma aha kasbu alashcari waxa loo yaqaana wax jiraba maba ahaba saas macnaa qudro iyo awood jirta oo wax soo fulahaya haddana aan saamayn ku lahayn haba yaraatee waa waxaan xaqiiqo lahayn macna marka yani jib- sidaas daraaddeed baa waxaa aad ugu tashniiciyay nimanka la yidhahdo muctasilada muctasilada waxay yidhahdeen haddaad tidhaahdaan ficilkan meesha dhacay waa ficilkii ilaahay haddaad dhacda dhahdaan addoonka zinada ku dhacay iyo addoonka wax dilaya iyo addoonka wax kharibaya iyo sharka uu samaynayo soo inaad ilaahay u tiirisaan noqon maysa meeshaa way meesha ashcariyadu ku wareereen marka ilzaamka ayaa ku ilzaamiyey muctasiladaa ku ilzaamiyey maxay rabaan inay dhahaan muctasiladu waxay u jiidayaan inay dhahaan addoonku ficilkan ma lehe ficilkan ad- yani ilaahay ficilkan ma lehe ficilkan addoonka abuuray oo la madax bannaan soomada fogeena sooma saasay rabaan inay ka siiyaan dhanka kalena waxaa jiidanaya jabriyadii baa jiidanaya waxay leeyihin warhee dhaawacbaa islu goonine waxba ha dhihina yani kasb iyo qudro aan ta'siir lahayn iyo waxbaha ku haynine waxaad dhahdaan addoonku waa qasban yahayoo waxa meesha ka dhacayo dhashaqo kumana ilaahay baa qasbahay sida usha aad watay far waxa ku garaacaysa oo kale wey sidaa soo mara labadaa qolaa kala jiidanaysa sidaas daraaddeed waa meelaha madhabka ashcariga uu ugu daciifsay xagga marka la yidhaahdo itiraadka iyo qiyaasoobidda aad buu daciifaya saas wey macana ayaga laftoodii baa ka meel gaari waaye oo markay abubakr baqilaali iyo yani abu abu macaali aljuwayni iyo abu xamid alghazali iyo markay qowlka fasaadkiisa arkeen oo u adkaysan waayeen bay waxoogaa wax ka yara bedeleen oo ka guureen wax yar bay ku yara kordhiyeen hadda baqilaali wuxuu ra'yisaa ra'yisaada aragto waa madhabkii jumhuurtooda ay ku tageen laakiin waxbuu ka yara bedelay oo wuxuu yidhi kasabka waxaa la yidhahdaa ficilkan meesha ka dhacaya hadduu xun yahayna macsiyaa la yidhaahdaayo addoonka kasabkiisa wey hadduu fiican yahayna dhaacaa la yidhaahdaayo ilaahay ficilkiisa way addoonku shaqo kuman meeshaasuu la maray juwayni meel kaluu la maray ghazaali meel kaluu la maray adigu warkaasi waa war dheer eh yacni muhimmaddu waxa weeye kasbu lashcari xaqiiqo male waxaa laga wadaa addoonkay u sugayaan qudro iyo ikhtiyaar aan haddana ficilka ta'siir ku lahayn ma la fahmay marka kasbu lashcari kaas wey macnaha ayib hore gudbo wuxuu yidhi marka fain yusib fainahu min fadlihi wain yucadi fabimaxdi cadlihi fain yusib alla hadduu sawaabiyo addoonkiisa hadduu sawaabiyo fainahu isagu sawaabintii wey min fadlihi fadligiisay ka ahaatay wain yucadib hadduu cadaabana addoonkii fabimaxdi cadlihi cadaaladiisa badhaxla cadaaladiisa badhaxla'aanteeda sababteed wey cadaaladiisa badaxla ee dulmigu uusan tarixin oo uusan dheehin ama uusan ku dhex jirin midaasay ku dhacday wy maanaa fain yusib fainahu min fadlihi macnaheedu wuxuu ka wadaa allah subxaana wa tacaala addoonkiisa muutiica ah haddii uu abaal mariyo abaalmarinta uu siiyey waa un fadligiisa addoonku wuxuu waajib ilaahay ugu leeyahay meehe waa fadli iyo ixsaan iyo wax ilaahay bilaash isaga siiye waa waa fadli hadalkaasi waa sax waa fadli ilaahi subxana wa tacala limaada lianna waxa weeye wax sababta aad ku mudatay abaalkan abaalgudkan sannada iyo ridaha ilaahay iyo sababtaad ku mudatay soo dhaaca maa ya daacadiyo iimaankii aad kula timid waa daacadiyo iimaankii yaa ku waafajiyey ya ilaahay baa ku siiyey sooma sababtiina isagaa ku siiyey sababta midhihii ka dhalanayo musababka oo sawaabkiina isagaa ku siiyey labaduba waa fadligiisa wey ta kale intuu kuu galayo wanaag iyo ixsaan iyo iyo macnaha waxa weye nicmo ah hadduu kugula xisaabtami lahaa waxbaba kuma soo hadheene inuu nicmooyinkiisiina bilaash kugu siiyana waa fadli kale marka alla subxaana wa tacaala fadligiisa baa jannadana lagu galaa maxaa yeele waxyaabahani waa asbaab asbaabtuna in midhihii midhaheedii laga helo oo musababaadkeeda laga gaadhaayo gacanta addoommada kuma jiro ayaga awoodoodana maaha ilahi subxana watacala fadligiisa ayay taasu ka timaada macna marka fain yufid fainahu min fadlihi laakiin halkaas waxaa lagu siyaadinayaa waa hadal saxa laakiin allah subxaana wa tacaala awjaba cala nafsihi hada alfadla fadligaas uu addoonkiisa ku tafadulayo inuu abaal mariyo oo wuxuu so la yimid abaalgudkiisa siiyo waa fadli laakiin inuu sidaa abaalkaa u siiyo fadligaas siiyo ilahay baa isku waajibiyey annagu maanaan ku waajibinin cid kaloo ilahay wax ku waajibin kartana ma jirto laakiin ilahay isagaa isa saaray subxana wa tacala ilahay isagaa isa saaray subxana wa tacala oo isu waajibiyey isagaa ballan qaaday hadduu ballan qaadayna ballanqaadkiisa ka bixi maayo laa yukhlifu almiicaad ilaahay subxaana wa tacaala yabohda iyo ballanqaadka ma buriyo ma gubiyo kama baxo hadduu rabbi yidhi subxaana wa tacaala addoonkayga iimaan iyo camal saalixa la yimaada jannadaan geynayaa jannada ha geeyey oo waa fadliguu ku geynaya haddana maadaama uu ballan qaaday ballantii ka bixi maayo isagaa isku waajibiy saasaa la socoto macnaha ayib oo meesha macnaha weli waxay daba joogtaa qoladii lahaa waa la cadaabi kara hadduu cadaabo muusan dulmayin taasay sii fogeynaysa macnaha ayib ama tan kale oo wain yucadi fabimaxdi cadlihi alle hadduu addoonka cadaabo oo wuu cadaabo hadduu cadaabo cadaaladiisa barax tiran wey waa cadaalad baraxla oo wax dulmiya uusan ku jirin taana waxaan leenahay waxay cadaalad noqonaysaa addoonku markuu la yimaado sababka lagu cadaabi laha sababtii lagu cadaabahayey markuu la yimaado alla inuu cadaabo waa cadaalad laakiin addoonkii oon sababkii lagu cadaabi lahaa la imaanin hadduu cadaabo ma cadligaa mise waa ulmi ya waa ulmi waataan aayadaha qur-aankaa soo marnay ta kale ilahay kamaba suurowdaba afcaashiisa maba gelaysa ulmiga noocaas oo kale macna ayib wain yucadi fa bimaxdi cadlihi ayib laakiin cadligu cadli ma noqdo ilaa sababtiisa la hel ama macsiyo la helo macsiyo markii la helo cadaabka ka dambeeya ee ka dhasha ayaa cadaalad ah laakiin cadaabun bilaa sababin wa bilaa macsiya ilaahay subxaana wa tacaala afcaashiisana ma galo waana dulmiga cadaalad maaha saas macna allah subxana wa tacaala marka yani waxa weye addoonkiisa inuu daaco siiyo oo iimaan siiyo oo diinta waafajiyo waa fadli fadli uu isagu la doortay caqlina muusan ku keenin addoonku cilmikiisana muusan ku keenin raganimana muusan ku keenin dadaalna muusan ku keenin ilahay baa iska siiye subana watacala alla kula doortay kan uu ka qadiyey hanuunka uu ka qadiyeyna cadaalad buu kaga qadiyey la dhihi maayo addoonka luusan ee cadaabka galaya muxuu ilaahay u hanuunin waaya sababtu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala addoonkan khiyaar buu siiyey awoodna wuu siiyey wixii xumaa iyo wixii fiiclaana wuu kala tusay kadibna waxaa la yidhi ama jidkaa dooro ama jidkaa dooro labadaa markii loo bandhigay buu addoonku khiyaarkiisa xumaantii ku doortay ilaahay muxuu ka daystay wuxuu ka daystay kaalmaduu u kaalmayn lahaa hadduu kaalmadiisa ka daystay miyuu dulmiyey mise waa cadaalad waa cadaalad cadaalad wey leanna waxa weeye wax uu ku sameeye ma jiro adiga haddaad ishallaysay war ilaa wa ilaaba maxaad wax iigu qaban weyday yaa dadku kula dagaalamay adaa ishalleeyey addoonku isagaa ishalleeyey isagaa meeshan isdhigay isagaa ikhtiyaarkiisa iyo qudradiisa ku dortay ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu unka ceshaday hanuunintuu hanuunin lahaa iyo fadligiisiibuu ka haystay fadligiisa cid kaa ceshadayna waad idulmida dhihi maysa saas daraaddeed cusaadda ilaahay cadligiisuu kula dhaqmaa yacni dadka mutiiciinta ana fadligiisay kula dhaqmaa rabbi subxana wa tacala kuwanna fadligiisay ku jiraan kuwanna cadaaladiisay ku jiraan saas way macnaha ayib fain yusib hadduu alla sawaabiyo fa inahu isagu yani isaabadaasi min fadlihi fadligiisa xaggiisay ka ahaato wain yucadib hadduu cadaabana cala alisaa'ati lih saas haddii lagu qaybayto can wain yucadib hadduu cadaabo addoonka cala alisaa'ati xumaantuu sameeyey korkeeda iyo sababteeda hadduu u cadaabo fabimaxdi cadlihi cadaaladiisa baraxtirnaanteeda sababteed wey cadaaladiisa baraxtiran ee khaaliska ah ee wax shaa'ibatu dulmiga ayna ku jirin bay ku dhacday biitifaaqi muslimiin wey macnaha ayib marka dulmi kuma jiro ilahay afcaashiisa dulmi ma galo subxaana wa tacala dulmina kama yimaado فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلحه فلم يجب مواجه مرة عليه ألا كرتيس كمواجه فعل الأصلح سيدا ولا جبدا صمينتها ولا الصلاح إيه سيدا ولا تنفور صمينتها إله كمواجه ويح وحا هلاك سمي من عد أيا هلاك سمي أما ويح من عد هلاكي لم يفلح أن لبان روحا لبان ولذلك إيمانك إيمان منهج كالسنة لغا قضية كاسا معنى وحوي هذا أهراك وأباك بعد هلاك معنا طيب فلم يجب عليه فعل الأصلح مسألة اللي هو مسائشة سيدوك لتفرق أي كوك لتفين وحيا بها تفرق سيدو ضبا وشل شل ليس مدول أصلح هي صلاح سيء هي أسوأ iyo mustawi tarafayn shay waa ka ugu wanaagsan midna uguma wanaagsana laakiin waa wanaagsanye waase laga wanaagsanye midna waa xuye midna wuu ka sixuye kaas midna labadiiba waa ku sugan laysa fiihi salaaxun walaysa fiihi suu shantaas wey allah subxaana wa tacaala marka ma sameeyo saddex hortan maba ka suroobi kartaba saddexdaas waa saddexdee alaswa wasayi iyo mustawa tarafayn ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay shayga xun iyo kan ka sii xune ka sii liita iyo midka aan salaax iyo fasaad midna ku jirin saddexdaa samayntooda ilaahay subxaana wa tacala mustaxiil bay ka tahay ma way suroobi kartaba limaada lianna xikmadiisaa diidaysa sooma xikmada oo sifo rabbi ah ayaa taas diidaysa oo meesha ka saaraysa maxaa kuu soo hadhay marka ya waxaa kuu soo hadhay alaslax waasalax mas'alada masaladaa wey masalada marka ay yani muranku ka taagan yahay mas'aladaa wey masalada muranku ka taagan yahay aslax shayka ugu fiican iyo salaax shay fiican labadaas ilaahayna ku waajibaysaa mise ku waajibaymaysa muctasiladu waxay yidhahdeen ilaahay subxaana wa tacaala yajibu calayhi ficlu laslax yacni siba siday ka fiican tahay oo addoonka uga fiican tahay inuu sameeyo ilaahay u sameeyo addoonka baa waajibka alle yani waxay ka wadaan maalan addoonku yani diintiisa waa lagay kala qaadaan diintiisa marka la yidhaahdo sida ugu fiicanee diintiisu ay ugu fiican tahay inuu u sameeyo oo addoonka yeelo yuu ilaahay yuu macnaha wax weeyaan yaa waajib ku ah si laga fiican yahay inuu addoonkiisa diintiisa si laga fiican yahay diintiisa ku sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala uma bannaana bay dheh oo macnaha waa midda ay ku magacaabaan waxaa la yidhaahdaa arrinkaa isaga cinda almuctasila cadliga u yaqaanaan cadli leanna waxay leeyihiin addoonka haddii ilaahay uu qadaro oo uu ku sameeyo si aan diintiisa dani ugu jirin haddana uu ku cadaabo waxaa imaanaysa addoonkiisa inuu dulmiyey sidaas daraaddeed horta bal qadarkan addoonka ku dul socdo waa in la anfiyo meeshii dulmi uusan uga soo bixin isagii baa u qadaraya isagii baa ku samaynaya haddana isagii baa u cadaabaya dulmi wayaan bay ka tahay maxaan samaynaynaa marka horta bal qadarka ha la anfiyo marka labaad weeye alla addoommadiisa in uu sameeyo shay siba siday uga fiican tahay diintooda ku sameeya ayaa waajib ku abadhe halkaasay la mareen waxaa la yidhi bal adduunyadiisa ka warraba addoonka adduunyadiisa sida ugu fiican inuu u sameeyo iyadana mawaajib baad ka dhigaysaan taa way isku khilaafeen oo qaar baa waxay yidhahdeen ha a adduunyadiisa haddii ay carruur badani u fiican tahay oo aslax u tahay waa inuu u sameeyo adduunyadiisa inuu dhaqaalo siiyo hadday u fiican tahay addoonka waa inuu u sameeyo addoonka caqligiisiya bini aadamka cuquushiisa marka la fiiriyo sida ay u arkaan inay aslax tahay baa ilaahayna laazim ku ah halkaasay muctasila martay ayb madhabka ahlusunna waljamaaca ayaa wuxuu yahay sheekhu wuxuu yidhi falam yajib calayhi ficlu laslaxi ilaahay subxaana wa tacaala aslaxa iyo sida ugu wanaaga badani ee ugu fiican samaynteeda iyo falideeda ilah waajib kuma ah wala sala- xataa sida wanaagsan inuu sameeyo xataa waajib kuma ah wayxa man lam yuflixi sheekha tacliiqan iska leh maxamed ibnu axmed waxaan dhihi lahaa sheekh cabdiraxmaan ibni maxamed ibnu qasim wuxuu leeyahay falam yajib calayhi ficlu laslaxida ay ilanfac addoonka sida u manfaco badan ilaahay inuu u sameeyo waajib kuma aha walaa ficla salaaxi licibaadihi hadalkaas mu'alifku u yidhi iyo naadimku wuxuu leeyahay waa qowlu lmurji'ati ljahmiyadi waa murji'ada jahmiyada hadalkooda oo macnaha waxay ka soo horjeedaan yay ka soo horjeedaan ya muctasilada ka soo horjeedaan muctasilada waxay yidhahdeen yajibu calayhi ficlu laslax sooma murji'ada iyo jahmiyaduna maxay yidhahdeen laa yajibu calayhi ficlu laslax afcaashii sida xikmad kuma salaysnay deh aslax iyo anfac iyo foora ma kala leh halkaasay ka baxeen madhabu ahlusunna waljamaca wuxuu yahay alla subxaana wa tacaala adoomadu addoommadiisa wuxuu faraa wixii maslaxa ugu jirto wuxuuna ka reebaa waxaan bani ugu jirin wixii ilaahay faray samayntiisuna waa maslaxo wuxuu ilaahay reebay ka tegidiisuna waa maslaxo samayntiisuna waa mafsado amaa alla subxaana wa tacaala isaga lama dhihi karo waxbaa waajib ku ah isagaa laftiisa ku waajibiyey rabbi subxaana wa tacaala inuu sameeyo sida aslaxa aslaxa inuu sameeyo oo sida maslaxada ku jirtaiyo sida ugu manaafacaadka badan inuu sameeyo isagaa horta laftiisa rabbi ku waajibiyey nina kuma waajibin haddii la yidhahdo marka madhabu ahlusunna waljamaca ayaga laftoodu way qabaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ku waajibaya ficlu laslax ficlu laslax baa ku waajibaya ayagiyo muctasiladu waxay ku kala tegayaan muctasiladu aslaxa iyo sida manfacada badan miisaan waxay uga dhigayaan caqliga bini aadamka ayib isla garanay ilaahay subxaana wa tacaala sida fiican inuu addoommadiisa u samaynayo garanay shayba shaybuu ka maslaxa badanya ka manfaca badanyah u samaynaya garanay laakiin shayga maslaxadiisa iyo manfacadiisa maxaa lagu miisaamaa maxaa lagu gasaa muctasila waxay tidhi caqliga bini aadamka iyo khalqiga ayaa ah miisaanka lagu garan karayo shaygana aslaxa shayganina aslax ma ah sidaas daraaddeed annagu saan u aragnay inay addoonka aslax u tahay ilahay waajib bay ku tahay sooma sida loola muuqato inay aslax tahay baa ilaahay waajib ku ah ahlusunnana waxay yidhaahdeen maya e ilaahay shaygani inuu manfaca ku jirto oo maslaxa ku jirto oo uu aslax yahay waxaa miisaan u ah ficilka uu sameeyey isagu samayntiisa iyo ficilkaasoo xikmad ku salaysa maalan annaga markaan aragno maalan ilaahay ficil ka soo fulay ficil ka soo fulay baan aragnay ficilkaa cid ahlusunna waxay leeyihiin maadaama alle ficilkiisiiba uu yahay yatadaman almaslaxa waalmanfaca bimujarad ficil ilaahay uu yahayna sidii maslaxada iyo manfacada ku jirtay wey oo addoommada ugu jirtay ayib annaga caqliganaga maxaa yeelay annaga haddaan idhaahno annagaa kala miisaamayna kanaa aslaxa iyo kanaa salaaxa iyo kanaan aslax ahayn waxyaalo badan oo maslaxa ku jirto oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa u samaynayo ama ku samaynayo ayaa cuquusheennu ayna gaadhi karaynin maslaxadii ku jirta iyo manfacadii ku jirta maxaa yeelay waxyaabaha maslaxadu ku jirta iyo manfacadu shayga ama isaga laftiisa bidaatihi ayuu yahay maslaxa ku jirtaa maslaxada iyo manfacada daatadiisa ku jirtaa loo sameeyey ama ma ahee asagu waa shar isagu waa shar waana madarro iyo dhib laakiin waxaa yacni waxaa dhanka kala yaalla oo ka laazimaya masaalix fara badan marka maslaxa ku jirta laakiin maslaxadu daatadiisa kuma jirte ligayrihi buu maslaxa u yahay maalan tusaale waxaa noqon kara ibliis abuuristiisoo kaleeto soo filmayna soo maray ibliis abuuristiisu soo ficil ilaahay ma aha hada ficil ilaahay hadduu yahay ahlusunna waljamaaca waxay leeyihiin sidaasaaba maslaxadu ku jirta maxay yidhi ilaahay baa sameeyey allana waxaan xikmadaysnayn oon maslaxa iyo manfaco ku jirin ma sameeyo sooma muctasilana xaggay la aadayaan muctasila waxay la aadayaan oy leeyihiin caqliga nagu wuxuu na tusayaa ibliis abuuristiisa dhib mooye inaysan dhaafiba ku jirin saas daraaddeed maadaama caqliga nagu uu futusayo inuu shar yahay oo madarro iyo dhib yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ku waajibaya inuu saa yeelo ma ahayn ya waa niman khariban man khariban marka ficlul aslax iyo waxan iyo muctasilada meel soo geliye wixii hadday firaqi keeneen saan horeyba usoo sheegnay yani waa in la caddeeyo sida kitaabka iyo sunnadu qabaan sida ahlusunna waljamaca ay qabaan waxan maxaa kutubta loo dhexdhigay baa laga aamusa haddii la dhihila waa la keenay shaygii haddii la keenayna waa in ra'yiga sadiidka la muujiyo ayagana qolyaha khaldamayna la muujiyo khaladkooda la muujiyo khulaasadu waxa weeyaan jahmiyada iyo murji'adu waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala wax ku waajibayo oo ficlul aslaxa ma jiro afcaashiisuna maba xikmadaysnaba oo xikmad wax uma sameeyo sooma muctasilana maxay yidhaahdeen ilaahay yajibu calayhi ficlu laslax fii diini alcibaad addoommada diintooda sida ugu maslaxa badan inuu u sameeyaa waajiba oo addoonkiisa inuu daaco iyo iimaan siiyo waa waajibbay u tahay waajib bay ilahay ku tahay laakiin aslaxa iyo anfaca iyo maslaxada iyo manfacaday waxay miisaan uga dhigeen garashada iyo caqliga iyo cilmiga basharka iyo bini aadamka oo waxay dhahen sidaan anagu u aragno ayaa maslaxada ku jirta sidaan u aragnaa manfacada ku jirta ilaahayna sida aan u aragno inuu addoonkiisa u sameeyo ayaa laazim ku ah waajib ku ah ahlusunna waljamacana maxay yidhahdeen ahlusunna waljamaca waxay yidhahdeen sax ilaahay subxaana wa tacaala isagaa isku waajibiyey ficlul aslax sida maslaxada ku jirta ugu maslaxa badan ee ugu manfaca badan isagaa isku waajibiyey laakiin miisaanka lagu garanayo shaygani manfacadiisa iyo maslaxadiisa iyo ma aslaxbaa ma anfacbaa miisaanka lagu garanayaay ma annaga cilmigeenna gaaban iyo caqligeenna gaabanba xaggee loo celinayaa waxaa loo celinayaa ficilka ilahay ilaahay ficilkiisa hadduuba sameeyeyba macnaheeda waxaan fahamnay inay tahay sidii ugu maslaxa badnayd ugumana manfaca badnayd xikmadna inuu ku salaysan kolley maslaxada iyo manfacadu sidanay ku jirtaa sooma maalan tusaala yani aan soo dhaweyn tusaale maalan waxaad tidhaahdaa maalan abaaraha dhacaya kaba soo qaad abaaraha dhacaya abaarta adduunka ku dhacaysaay ee xoolaha baabi'inaysa ee dadka firtiraysa ee yani beeraha baabi'inaysa so ilaahay subxaana wa tacaala ma samaynayo ya ayib ma maslaxa mise waa mafsado ya madaasadeeday maslaxa u tahay mise ligayriha bay maslaxa u tahay ligayriha bay maslaxa u tahay soma muctasiladu laakiin maxay dhahayaan waxay dhahayaan waa mafsado sooma yani waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacala waa qur-aanka ku yidhi dahra alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaasi maxaa ku jira xikmaddu maxay tahay liyudiiqahum bacda aladii camiluu addoommadii way kibreen macaasibay ku jiraan khayrkiiyo barwaaqadii bay isku halmaameen ilaahay bay ku kufriyeen abaartan dhacaysaay ayagaa lagu baraarujinayaa oo la doonayaa inay ku toobadkeenaan oo ku soo noqdaan laba mid baa marka adiga isu kaa garabtaala addoommadu inay kufri iyo macaasi iyo dunuub ku sugnaadaan oy wataan iyo waxoogaa abaara inta lagu keeno inay ka soo noqdaan keebaa maslaxa badan ya abaartaa maslaxa badan soma leanna abaartu maxay zuulinaysaa abaartu waxay zuulinaysaa shirki waxay zuulinaysaa ilxaad waxay zuulinaysaa macaasi waxay zuulinaysaa kibir waxyaalo fara badan oo addoommadu ku kaceen bay abaartani daawo u tahay soma garan marka waa ficil ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay innaga markaan miisaano caqligeenna aynaan aad u dhuuxin mas'alada waxaan isleenahay wallaahi dhibbu dhib baa dhacay dhib laakiin dhib meehe ficil ilaahaybaa hadduu yahay maslaxadiisaa badan soma maslaxadiisaa badan rasul waljamaca waa sidaa madhabkooda maalan bini aadamka laftiisa khalqiga laftiisaba sameey lilahi almasal lacla laakiin khalqiga laftiisa markaad fiiriso waxyaala waxaa jira aadan macnaha wax weeyaan aad yani aadan ka maarmayn dhib baad samaynaysaa shayga aad samaynaysana waad ku qasbantahay waxaadna u samaynaysaa isaga laftiisa ma rabtide waxaad rabtaa maslaxo ka weyn oo laga maarmaan ah ayaad u maraysaa maalan ilmahaagiibaad jiraday ilmo yar baa kaa jirada ilmuhu markuu kaa jiraday cudurka haya waa dilaa wuu sii socdaayo waa dhimanaya waxaa lagu yidhi daawo kale ma leh daawadiisu waa inaad gubto dab baad soo qaadatay waad ku dhis ilmuhu waa ku bogsay dabka aad ilmaha ku dhisatay ma maslaxa mise waa mafsado ya waa maslaxo limaada uu maslaxo u yahay leanna ilmaha noloshiisiibaaba lagu badbaadiyeyba sooma haddaadan gubi lahayn maxaa ka dhalan lahaa mafsado ka weyn baa ka dhalaya ilmuhu inuu dhintaa sooma ayib tanina marka ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa uu samaynayo innaga haba inoogu muuqato inay tahay shar maxdiya xuquuqa bini aadamkiiyo cilmigiisa intay gaadhsiisan tahay ee iska kooban haba u maleeyeen laakiin ficil kastoo ilaahay samaynayo ama daatadiisuba maslaxo u yahay ama ligayrihi buu maslaxo u yahay maslaxo kaloo ka ratimaysa ayaa meesha ku jirta ma la fahmay macnahaas waa macno daqiiqa laakiin haddaad fahamto waa sir wax badana kaga raaxaysanayso saas macna waxaa imaanaysa marka maalan yani waxa weeye abuurkii ibliis baa imaanaysa sharkanaa imaanaysa macaasidii baa imaanaya gaalada iyo joogitaankoodaa imaanaysa waxyaalaha aad arkaysaan oo dhan isaga shar haba ahaado laakiin masaalix waaweyn oo kale oo la-aantii la heleen ayaa ku jirta oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray ah mana sababtuu u abuuray u doonay taas daraaddeed wey mana marka khulaasadu waa saas marka falam yajid kuma waajibin alle subxaana wa tacaala calayhi korkiisa ficlul aslaxi farqiga basiidkee marka farqiga marka u dhexeeya cinda muctasilada iyo ahlusunna muxuu yahay muctasiladu waxay leeyihin aslaxa miisaankiisa yaa xuquusha laba sooma waajibintana ayagaa ilaahay ku waajibinaya ahlusunnaduna maxay leeyihiin ilaahay waxba khalqigiisu kuma waajibin karo horta isagaa isku waajibiyey arrinta waa midda labaade aslaxa miisaankiisu waa alla ficilkiisa ee ma aha cilmi iyo cuquusha basharka saas macnaha farqi macnaha waxoogaa daqiiqa wey falam yajib ma waajib marka calayhi alla korkiisa ficlul aslaxi sida maslaxada badan ee manfacada badan samaynteeda alla kuma waajibin wala salaaxi iyo sida salaaxa ee macnaha maslaxada ah aslaxu waa sida maslaxada badan salaaxuna waa sida maslaxada ah anfac sida manaafacaadka badan iyo nafciga oo manfacadii ah ayb wayxa man cid halaagiisaiyo hooggiisa lam yuflix aan liibaanin cid aan liibaanin oo caqiidadaa toosan aan qabsaninoo sidaa aan ilaahay jannadiisa ridihiisa ku helin kaas hooggiisa iyo halaaggiisa way macnaha masaladaa marka waa masalada ay muctasiladu yidhaahdaan alcadli bay yidhahdaan alcadlu ma taqaanaan altawxiid cinda almuctazila muctasilada tawxiid waxay u yaqaanaan ya malaha waxaa laga yaaba inaad u qaadaan tawxiidkii mana التwxيid عnd المctزl waxa la yidhahda nfy الصفاaت ba la ydhahda nfy الصفاaت عinda المctزila twxiid bay yaqaanaan cadli hadday ku dhahaan muctaziladuna waxay dhahaan alcadl waxay u yaqaanaan nfy الqadr ilahay qadarkiisa inay anfiyaanna cadliga u yaqaanaan soma alkhuruuج calى اlأmana waxay u yaqaanaan madaxda lagu baxo alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar buu yaqaana suma waa musalaxaad sharci ah kulligood laakiin iyagu waxay u dasiteen bay u isticmaaleen haddii marka aadan ku baraarugsaneen waxaaba laga yaabaa inaad mustalaxoodii u qaadato inuu kumay oo macnaha yani waxa weye masaladu ay ku hoos gasho ayib fakullu man shaaa hudaahu yahtadi marka fakullu man cid kasta oo shaaa uu doonay allah subxaana wa tacaala hudaahu hanuunintiisa uu doono yahtadi wuu hanuuni wain yurid hadduu doono alle balaala cabdin addoon baadiyeyntii hadduu doonana yactadii addoonkaasi waa xadgudbaya maadaama aynu idhi addoommada ilaahay baa maamulaya cidduu hanuunkiisa doono unbaa hanuuni cidduu doono inuu hanuuniyo unbaa hanuuni hidaayadani waa hidaayadii hidaayatu tawfiiq walilzaam wey yacni amaa hidaayada qaybteeda kale oo bayaanka iyo caddaynta iyo sharxidda ah taasi khalqigoo dhan bay u taallaa soo ma hidaayat lbayaan khalqigoo dhan baa iskale amaa hidaayadan waafajinta ah iyadu waxaa iskale khalqiga qaar ka mid macnaha waxaa laga wadaa alla cidduu doono inuu hanuuniyo oo khayrka waafajiyo oo iimaan qalbigiisa geliyo ruuxuu doono unbaa hanuuni ruuxuu doono inuu lumana wiilami qur-aanka rabbi wuxuu ku yidhi subxana watacaala man yahdi illaahu fahuwa almuhtadi waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida haddii laysugu tago lama hanuunin karayo ayb taasi waa mid oo hanuuninta iyo baadiyeynta ilaahay baa gacanta ku haya laakiin haddana mid baa laga maarmaana inaad ku baraarugnoon ogaano addoonka la hanuuninayo sababta lagu hanuuninayo isagaa la yimid ilaahay baa u kaalimay isagaa la yimid addoonka la baadiyeynayana sababta lagu baadiyeynayo isagaa la yimid oo haddaad tidhaahdo iyagoon dhalanin bayba sii qoraydba khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'minun markii laydin abuurahayba waad kala qoraydeen kooxdii naarta geli lahaa iyo kooxdii jannada geli waa kala qorrideen seebaa marka wax horayba usii qornaaba addoonku uu sabab ugu noqon karaa waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala cilmigiisiiyo ogaanshihiisu wuxuu gaadhsiisan yahay addoommadiisa wuxuu ogaaday oo horay rabbi uu ogaa hadduu abuuro khiyaar na siiyo awood na siiyo midka awoodda iyo khiyaarka uu siiyey daacadiisa uu isticmaalaya rabbi horaybuu u ogaaday midka sharka iyo xumaanta iyo macsiyada u isticmaalayana alla horuu u ogaaday ogaanshaha uu horay u ogaaday buuna wax walba ku qoray soma innaga markaan wax qorayno oo wax samaynayno oo doros iyo iska maaragtay saadaal iska dhaaf laakiin wax markaa dhacay oo horay u dhacay unbaan sidiiyaha u qori karnaa sooma laakiin allah subxaana wa tacaala waxa soo socda ee weli dhicin siduu u dhici lahaa buu garanaya sababta keenaysana wuu garanaya taasuu marka hore u qoray laakiin sababta keentay inuu addoonkani baadiyoodo ma isagaa ku qasbay ma allah waa ku qasbay kumuusan qasbina wuu ogaaday horayu alla uu ogaaday addoonkan inuu khiyaarkiisa ku lumayo markaasaa horey loo qoray rabbi subxana wa tacala wuxuu ihi falama zaaquu asaaqa allahu quluubahum ayagu markay leexdeen oo ay jidkii ka leexdeen iyo iimaankii buu ilaahay quluubtooda leexiyey leexinta ilaahay leexiyey waxay ka dambaysay iyagu markay leexdeen soo ma yani dhigwaa meeshuu rabay isha loogu dhuftay wa ayagaa waxaan doortay macsiyadiiyo xumaantan iyo waxaan iyagaa rabaa maadaama khiyaarkoodu halkaa ay qaateen meeshay rabeen baa marka faraha looga qaaday kaalmadii baa laga daystay ilaahay bicadlihi buu kaalmada kaga daystay falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum aayadka rabbi subxana wa tacala waa ku odhanay fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yacni jabintii ay ballantii ay ilaahay la galeen jabiyeen sababteeda ayaan u lacnadnay bu rabbi subxana wa tacala oon quluubtoodu uga dhignay mid adag oo ingegan quluubtoodu inay ingegto khayrka diido maxaa keenay sababtadhacayta fabimaa naqdihi miiqaaqa ballanta ilahay bay ka baxeen ballanta laga baxay soo sabab iyagu ay la yimaadeen maa maxaa ka dhashay qalbigoodiiyo khayrkii laga xidho iimaankiiyo loo diido sida ruuxa mu'minka aba ilaahay uu horay u ogaaday markuu abuuro khayrka iyo sharkana u kala caddeeyo kitaabkiisu soo gaadho rasuulkii isugu yimaado inuu khayrka dooran doono oo ilaahay dhaacadiisa yeeli doono saas markuu ogaaday buu rabbi horay wuxuu ugu qoray addoonkaasi inuu ahlu janno yahay soma marka asbaabta innagaa iskale khiyaarkaynu ku samaynaynaa ma qasbanin wixii horay u qornaana alloo waxaynu samayn doonno ogaaday oo ogaanshaha wax ku qorinaya saas daraaddeed marka ma dulmanid ha sheeganin marka waan dulmanahayo allow maxaa saa lagu yeelayaa waawad iqasabteen hadhihi macna oo macnaha waa meesha la yidhaahdo yani ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa lama deliishado qadarka ilahay waxaa loo deliishadaa cala almasaa'ib laa cala almacaayib baa la dhahaa qadarka musiibo markay kugu dhacdaan loo deliishadaa ilmihii baa kaa dhintay waxaad tidhahda waa qadar ilaahay xoolihii baa kaa baaba'ay waxaad tidhahda waa qadar ilaahay cudur baa kugu dhacay waxaad tidhahda waa qadar ilaahay laakiin haddaad dembi gasho war maxaad dembiga u gasho haddii lagu dhaho maxaad u ziinaysatay waa qadar ilahay ma dhiga ya waa ceeb adigu aad la tahay soma ceebtaada inaad ilaahay saartoo tidhaahdo ilaahay baa yaa qadaray waa kala soma waa meesha soomaalidu inaad doqol doqol qadar taqaana lagama gar helee dhaha sooma laanna waxay ku kacday oo dhan waxay ku leedahay waa qadar waa qadar waa doqonnimo marka ma aha yani qadarka ilaahay waxaa loo deliishadaa masaa'ibta kugu dhacaysa laakiin looma deliishado macaayibta iyo ceebaha adigu aad samaynaysa iyo macaasidaada looma deliishado saas wey macana marka rabbi subxaana wa tacaala adiga xumaantaada adaa iska leh wixii wanaaga isagaa ku siiyey rabbi subxana wa tacala bifadlihi buu kugu siiyey saas wey macana marka fa kullu man shaaa cid kastoo uu doono hudaahu hanuunintiisa uu doono iyo hanuunidiisa yahtadii wuu hanuuni shakin maleh ayib mashiiadani ma mashiiadii sharciga ahayd baa mise waa mashiiadii kawniga ya waa mashiiadii a waad isku khilaafteen mashiiadii kawniga ahayd waay oo haddana sharciga ahayd sooma leanna addoonka hanuunidiisa ilaahay ma jecla waa mashia kawniga waa mashiia sharciga halkaas ayib hanuunkii hadduu dhacay oo yahtadi la yidhina waxay kutusanay kooniye tahay sooma marka ruuxuu ilaahay kawnan wa sharcanba uu hidaayadiisa doono yahtadi wey macnaha ayib wain yurid hadduu doono dalaala cabdin addoon baadidii yactadii addoonkaasi waa xadgudbaya macnaha addoonkuu damco inuu baadiyeeyana wuu baadiyoobaya la kari maayo faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaanamaa yasacadu bisamaa ruuxuu ilahay raba subxana wa tacala inuu hanuuniyo qalbigaas sidaa waxaa loo sharxayo loo waasiciyaa hanuunka islaamka loo waasiciya qalbigiisaa la jeclaysiinaya ruuxii rabbi uu rabo inuu lumiyona qalbigiisaa la cidhiidhiyaya yajcal sadrahu dayiqan dayiqa waa cidhiidhiga xarajanna waa jiq waa jiq cidhiidhigu markuu sii daran yahay macala dhaha jik waay mana yani waa cidhiidhi sii daran waay mana xarajka inta badan waxaa loo isticmaalaa geedaha inta badan waxa salkooda ku yaalla aan la gaari karin oo ay musta iyo laamo badanoo fooda iskula jiray ay ka sokeeyaan ba la yidhahda xaraj yani waa meel jiq ah marka qalbigiisa cidhiidhi jiqa laga dhigaya markaasaa markii hor islaamka qaado ilaahay rumee la yidhaahdo wuxuu ka dhigan yahay ama la mid noqonaya si isagoo la yidhi oo kaleeto samada ful kaanamaa yasacadu fi samaa adigoo samada fuul lagu yidhi ma wax kaaga wax kaaga culus baa jira jaran jarro male halkan waxaa lagu yidhi ka burgo samada fuul waa shay mustaxiil oo kale sooma qalbigiisa markuu cidhiidhi galo saasoo kale xaalkiisu noqonaya laa ilaaha ila allahu dheh waxay la mid noqonaysaa samada fuul oo kale agtiisaasay noqonaysa war salaad tuko waxay la mid noqonaysaa isagoo la yidhi oo kale samada fuul ya war soon samada fuuloo kale ula mid leanna waxaa lagu talagalay kaasi inuu lumo hanuun balla lama rabo sooma saas wey macana isaga sabab uu la yimi daraaddeed ayaa saa lagu galaya macna faslun fi lkalaami cala risqi fasalka waa iska fududiyaysa sidii tacqiidaadkii hore oo kale kuwa jir warisqu risqigu wuxuu yihi maa yanfacu waa waxa anfacaya wixii anfacaya weye oo min xalaalin xalaal ah maa yanfacu lbadana wey badanka wixii anfacaya weye oo min xalaalin xalaal aw amase didihi lidkiisa ah oo fa xul yani xul ka jabsay maa xaala yaxulu yani xayluulada waxaa la yidhahdaa in aad yani kala dhexgelid laakiin imtanicba hadda laga wada fa xul ka reebtoonay wey macna xul ka reebtoonay oo ka tag weye oo ka fogow can ilmuxaali waxa aan suroobi karin almuxaal bimacna almustaxiil waxaan suroobi karaynin ka fogow wey macna ayib liannahu alla maxaa yeele liannahu alla raasiqu kulli lkhalqi meeshaa wuxuu macnaha doonayaa inuu ku yidhahdo risqi maxaa la yidhahda sidan risqi risqigu mar waxaa la dhahaa wax kasta oo la irsaaqsado marna waxaa la yidhaahdaa wixii diintu ogoshahay in la irsaaqsado labadaa macnuu kala qaadanaya haddii la yidhaahdo wax kasta oo jidhka anfaca jidhka anfaca oo noloshu ku taagantah haddii la yidhaahdo waxaa soo gelaya risqiga xalaashii iyo xaaraantiiya soo gelaya xooluhu waxay cunaan baa soo gelaya noolaha oo dhan waxay intifaacsadaan risqi baa la dhaha markaa sooma haddiise la yidhaahdo risiqa wixii uun diintu ogoshahay haddii la yidhaahdo risiq muxuu noqonayaa marka xalaasha kuligu khaas ku noqonaya sooma risiqa marka hadda halkan uu ka hadlayo ee uu qeexayo waa kii caamka ahaw ay maa yanfacu lbadow wixii jidhka anfaca oo dhan risqi baa la dhaha oo maxaa ku xidhan masalada ku jira macnaheedu waxa weeyaan addoonka addoonka doofaarka cunahayaay waa risiq sooma midka eyga cunahaya waa risiq midka xasharaadka cunaya waa risiq xoolaha doogga daaqaya waa risiq soomari midka ribada cunahaya waa risiq kulli risiq bay soo gelaya laakiin waa markee markii la dhaho waa macnihii caamka oo risiqa markii la yidhaahdo waa maya maa yanfacu lbadan wax alla wix aw maa yaquumu bihi lbadan wixii jidhku isku taagoon oo intifacsado marna waxaa la dhahayaa risqiga waxaa la yidhaahdaa oo lagu itlaaqaa waxaa la yidhaahdaa maa yaquumu bihi diin waxay diintu isku taagto oo ruuxa aakhiradiisa iyo diintiisa anfacaya ee dhibaynin markaana wuxuu khaas ku noqonayaa risqigu kan xalaasha ee shareecadu xalaalaysay keliyuu khaas ku noqonaya halkan marka risiqa uu ka hadlayo waa risiqii guud wuxuu yidhi warisqu risqigu maa shaygii weeye yanfacu anfaca oo min xalaalin xalaal ah ee yanfacu ee albadana badanka ayuu anfaca ama badan xayawaan ama badan bini aadan ama badan wax alla wixii badan ah wixii anfaca oo min xalaalin xalaal ah ow amase diddihi ama xalaasha lidkeeda ah xalaasha lidkeeda muxuu yahay waa xaaraamtii macna kulli waxaa la wada yidhaahdaa risqi baa la wada dhaha fa xul marka yani ka reebtoonoda xul ka reebtoonoda canilmuxaali waxaan iyo suuroobi karin waxaan suuroobi karin hasku lugoynin liannahu alla subxaana wa tacaala raasiqu kulli lkhalqi khalqiga oo dhan midka irsaaqow walaysa mana uusan ahaanin makhluuqun makhluuq ma ahaanin bikayri risqin risqi la-aan ma ahaanin macnaha wuxuu doonaya inuu tacliiliyo risqiga in la yidhaahdo wax kastoo jidhku ku taagan yahay ama xalaal ha noqdo ama xaaraan ha noqdo in risqisaa la yidhaahdo waxaa ku tusaya rabbi khalqigoo dhan buu irsaaqaa khalqiga oo dhan ma xalaal bay irsaaqdaan ya soo waxna xaaraan ma irsaaqdaan waxna xalaal ma irsaaqdaan risq baa la wada dhaha marka ilaahay baana wada irsaaqa sooma haddaynu idhaahdo risqi waxaa la yidhahdaa xalaasha keliya maxaa ka dhalanaya ya kuwo khalqiga qaar waxaa soo baxaya aan ilaahay irsaaqin oo kuwo wey waa ruux xaaraamta cunaha kuwa ilaahay la irsaaqa soo baxaysa sooma si marka wax alla waxa wax dheefsada oo wax jidhku ku istaaga dheefsadoo dhan u soo galaan oo khalqigoo dhan ayna midna uga hoos bixin risqiga waa in lagu rido wixii shareecadu xalaalaysay iyo waxay xaaraamaysayba wax kasta oo jidhku ku taagan yahay oo intifaacsado ayaa la yidhaahdaa risqi la yidhahda saas mana tacliilkani marka wuxuu wuxuu macnaha waxa weeyaan liannahu raasiqu kulli lkhalqidaasi yacni wuxuu ku sii caddaynayaa macnaha risqigu inuusan khaas ahayne uu caam yahay inuu caam yahay maxaa ku tusaya liannahu alle raasiqu kulli lkhalqi khalqigoo dhan midka irsaaqown khalqigoo dhan waa irsaaqa wusii caddey wuxuuhi walaysa muusan ahaanin makhluuqun makhluuq bikayri risqin risqi la-aan ma ahaanin makhluuqoo dhan arsaaq buu haystaa makhluuqaadka qaar baa xaaraam irsaaqda marka haddaad tidhahdo risqiga xalaasha un baa la yidhaahdaa waxaa soo baxaya makhluuqaad aan ilaahay irsaaqin oo inta xaaraamta cuna macnaha faasidkaa baa ka dhalanaya macnaha saas wea allah subxana wa tacaala inuu makhluuqa irsaaqo dhammaantii قرآن كأي رب كعبه سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها شيء كسر منك كركي ستكدا رزقي جيس إلهي بكركي سأهل سبحانه وتعالى إلهي بأرزاق صلى الله إلهي بأرزاق بسية هي وحي كل الجين معنا لكن أرزاق دا خلق بأعنيه أيام مركا لفيرية إلهي من رالي بكيا مثل رالي كما أها فوحي أكرا بحيسا وح إلهي أدومدي سأبنيني oo ciqaabi ayna kaga imaanaynin lagaga daba imaanayn xalaashii